waxaa sharaf weyn oo maanta soo dhadhaweyday wafti ka socda dowladda federaalka oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ayna waaliye wasiirka gaashaanga iyo wasiirka maaliyadda mr boolax maxamed sheekh iyo xalane xaqiiq ahaan waxaan aada ugu mahadsannahay ugu qanacsannahay uguna faraxsannahay sida xamaasaddu ku jirtay u yimaadeen iyagoo ka jawaabayay dagaaladii dhacay maalmo dhowey oo lala gelayay nimankan nabadiidka ee munxarifiinta ee al-shabaab ayna doonayeen inay nagala qayb qaataan culayska dagaaladaas iyo kuwa guud ahaan waxaad moodaa inay gobolladan koonfureed sii koonfureed ay usoo wada baxeen hadda waxyaalaha aanu ka wada hadallayna guud ahaan iyo fikirkii la yimaadeenna waxay ahaayeen wax kulliga bositifa aan islaana garanay sida bal sidii loo abuuri lahaa ama ay uga hawlgeli lahaayeen ama loo diyaarin lahaa ciidamadii somalilan shaclaami ama s n a oo ay tahay dhab ahaan soomaalidu inay iyagu garan karaan cadowgooda si ula dagaalamayaan iyagu isku tashan karaan iyagu ay muhiim tahay in la baawargareeyo ciidankaas lala dhiso lana awoodeeyo lana tageeyo kabacdina dagaalka shabaabka ay noqoto soomaalida inay ka maarmi doonto quwado kale iyo ciidamo kale oo dowladaha caalamka ka imanaya iyo cid kastoo dagaalka loo kaalmeysanaya inay noqonayso in lagaga kaaftoomi doono haddii la dhiso ciidan xoogan oo soomaliya meesha al-aami ah oo dib loogu noqdo taariikhda asane sharci ay lahayd iyo soomaalidu waxay ahayd iyo ciidankeedu wuxuu ahaa in taariikhha dib sixitaan loogu celiyo la dhiso la xoojiyo degmo walba iyo tuulo walbana aan isla garanay in ciidankaas lagana qoro lagana diyaariyo waxaa kaloo ka mid ahay aragtida la istusay in dhismaha ciidanka s n a uu yahay qaybta ugu weyna dib heshiinta soomaalida ay ku heshiin karto waayo askariga loghaya laga soo qoro iyo kakaamboori laga soo qoro marka hobyo la isugu geeyay iyagoo ciidan soomaaliyeeda siday shalay ahayd bay noqonaysaa waa xubin waxay u tahay dib heshiisiinta soomaaliya iyo in la iloobo dagaalkii sokeeye ee soomaaliya muddada dheer ka socday waxyaalaha lagu iloobi kara waxaa ka mid a integrationka ama isku dhafka ama isku dhisidda ama abuurista ciidan military soomaaliyeed oo aan qabiil ku dhisnayn oo aan degmo ku dhisnayn oo aan gobol ku dhisnayn ciidan soomaaliyeed askariguna uu noqon karo inuu meel allaaliya meeshu doonaa soomaaliyana ka shaqogeli karo ka soo shaqayn karo meesha laga soo qorayo meesha uu shaqeeyey ka shaqogelayeen aan waxba u dhexayn oo ay isugu mid u tahay taas waxay keenaysaa isdhexgalkii bulshada iyo kala qoqobkii dagaalka sokeeye waxyaalihii uu keenay iyo waxay noqonaysaa arrin saamayn iyo raad ku yeelanaysa dib u heshiisiinta aanan isleenahay islana qaadana inay tahay saldhigga dhabtaa dhismaha esana inay tahay arrin lagaga gudbi karo khilaafaadka iyo hadallada jira ay middaas asal u tahay guud ahaan qodobadaanu ka wada hadallayna saasaanu isula garanay waxaana rajaynayaa waqti dhow in kharash aada u badan iyo culays badan oo ku baxaya ciidamo iyo hala keeno iyo diyadda ha laga keeno in laga kaaftoomi doono aan bulshada caalamkana u sheegayno hala dhiso soomaaliya meesha al-aami iyadaa hala imbaawer gareeyo boqol kiiba shan ciidamada ku baxaya kharashka ku baxaya ciidamada kale ee ajnabiga ah yaan is leeyahay anu waxay kafayn kartaa dhismaha ciidan xoogan oo soomaaliyeed hadday taasi timaadana waxaan rumaysan lahay in baahida ay yaraan doonto haddii ilaaha yidhaahdo waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad wasiira soo dhowaada aada baan idinku mahadcelinaynaa inaad nagala qayb qaadateen maaha inaad nagala qayb qaadateen mas-uuliyadda idin saarayd oon isleeyahay waad ka gaabinayseen baad timaadeen inaad dhaqaajisaan sorry inaan idinku mahadceliyo arrintaaso mahadcelinta idinku celceliyo ma mudna sababta shaqadiinii bay ahayd haddaad shalay gaabiseen ood maanta tiraahdeen wixii war hadda koy orkaan qabay orkaan idiin qabanaynaa markaa hawshaan masaasiin aad baa umahadsantiin asalaamu calaykum bismi illahi raxmaan raxiim dhammaantiin waa mahadsantiin wasiirada difaaca iyo maaliyadda iyo arrimaha gudaha waxaan ku nimid booqasho gaaban magaalada kismaayo waxaana wehliyo ee, taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee, saraakiil ka socoto booqashadeenu waa gaabneed laakiin waxaan isleenahay macno weyn iyo qiimo weyn ayay ku fadhiday khaasatan waktiga xaadirkaa ee duruufta lagu jiro iyo ee, axwaasha ka taagan halkan ee, ujeeddada safarkeenu wuxuu ahaa in aan ee, maamul goboleedka jubba aan kala xaajoonno arrimo la xiriiro amniga iyo difaaca Ee, fikirku wuxuu ahaa in ee, ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed uu ka taabaqaado aaggan waajibaadka uu leeyahayna halkan uu ka fushado Ee, arrintaas ee, dowladda federaalka oo aan mataleyno iyo ee, maamul goboleedka jubba si wanaagsan ayay iskula qaateen ee, wakti aan dheerayna miro dhankiisa haddii ilaa yidhaahdo waa la arki doona Ee, intaa waxaa dheeraa arrimo kale oo dhinaca amniga iyo dhinaca maamulka intaba la xiriiro ee, runtii guulo fiican ayaan ka gaarnay Ee, hawe caafimaad oo wanaagsan oo dhinaca siyaasadda ayaa mataqaanaa ka abuurantay Ee, haddii abe idmana taas ee, way sii kori doontaa Ee, waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed ee meel walba naga daawanayso ee, inaan ee, ku baraarujinno in wax wanaagsan oo badan ay socdaan ee, niyadoodana khayra u sheegaan oo keliya aysan ka welwelin siyaasadda xamar ka taagan iyo arrimaha noocaasa Ee, runtii ee, dowladnimadii way noo shaqaynaysaa xawli fiican ay ku socotaa siyaasadaha xamar taaganna waa iska xalismi doonaan insha allah Ee, laakiin ee, dowladdii waxaad rabaa inaad ee, meel kastoo aad joogtaan ogaataan in dowladdii ay si fiican ee, idinku shaqaynayso xawli fiicanna ay ku socoto Ee, taasaa idiin sheegayso ee, safarkeenna gaaban wuxuu yahay iyo safarro badan oo kale oo dowladdu ay ku fidinayso gobollada intooda kale ka ammaanta halkan ku nimid ummadda soomaaliya meel walbay joogaan ee, waxaan jeclahay inay ogaadaan inuu guul ahaa guul soomaali usoo hoyatay uu ahaa ee, shaqo wanaagsan oo waktigii loo baahnaa la qabtana ay tahay